waxaanu samaysanay dalad aan ku midoobnay inaan noqonno urur madaxan banaan daladaasoo magaceeda la yidhaahdo daryeel nadwood ururkaas annagaa samaysanay annagoo ah dadka xanuunka la nool ayaa samaystay waxaan u samaysanay ayatiinka yaga iyo baahiyaha jira oo dadka ay qabaan guryalaanta ay qabaan iyo waayo agoomaha jira curyaanaha jira inooliyaalbaa jira dad danyanaa jira oo saboolaa jira sidaa awgeed baanu xanuunsanay waanu doonaynaa in laga hortago oo dowladdu ay naqaabisho oo meel kasta dadka waxtara uu waxu qabto ay naqaabilaan baanu u midoownay inaanu noqono dalad madax banaan maxaa xilligan kusoo beegay marka inaad samaysataan dalada idinka idin gaara oo hore aad ugu samaysan weydeen boosaas keliya kama dhisna waxaan xarnaa gobolladoo dhan inaan ka dhisno haddii la yeera dalad madax bannaan ay ku midoobeen dalada daryeel oo ah dadka la nool xanuunka iyo wixii kale oo meelahaas dad baa jira naga lexleexda oo meelahooda luqyada naga jire iyagana waxaan codsanaya inay nooga soo baxaan luqyada oo noo soo bareeraan oo nala mid noqdaan waa dadka gabadaye waxaan kaloo codsanaynaa dowladda agaasimaha iyo hay-adaha daqaabixiya in cid alle cid wax nooga qabanaysa aynu soo qaabilaan ciddii duca nagu qaabilaysa iyo ciddii dhaqaale nagu qaabilaysaba waxaan doonaynaa inaan noqono dalad madax bannaan daryeel nadwad oo hoos tagta hay-adda baag ee komishinka dadka la nool xanuunka h i v ga ee ururkan samaystay tiradiina waa imisa tiradu waa badan tahay gaalkacyo garowe dad badan wey lama soo tira koobi karo boosaasay laba boqol iyo ka badan wey wax dheer yihi weliba inkastaana weli soo tira koobin kolba laba boqol waa jirtaa
ma ku midaysantihiin marka ururkan mise tafaraaruq baa jira tafaraaruq ma jira waa ku midaysanahay dhammaan puntland waaya waxaa jira faquuq ay mararka qaarkood la kulmaan bulshadan xanuunka nanlon sanadkan heerkiisu intee leegaya faquuqan ma jira faquuqaas uma danqan kan shacabkan uma danqan laakiin waxaanu ka danqanay kan enjooyada nagala kulma dadka xanuunkan la nool sidee bay u helaan marka daawada daawada waxay u helaan saacadday doonaan bay doontaan saacadday doonaan bay doontaan daawada howlyari baa lagu siiyaa dhib ma laha weliba la talin baa lagu siiyaa kii yimaado cusub oo xanuunka qaba oo markaa laga helay la talin baa la siiyaa muddaa loo qabtaa uu soo noqdaa toos buu dadka aanu la xiriirinaa macnaha cusbadaadka ula xiriiriya annagana lala xiriiriya konson baan siinaa sidaasay noola mid noqdaan noola midoobaan sanadka laba kun iyo afar labaatan baa dhamaaday laba kun shan labaatan baa la gelayaa ka waran tirada dadka xanuunka la nool magaalada boosaas dadka tirada xanuunka la nool sanad cusub baa la gelaya waa runta waxa weye hadeer tiradoodu laba boqol iyo kolba wax weeye qadar dheer hadda intaa ma toban bay hadmiye tirakoobkii maba hayn hadda warqadaanay ku qoran yihiin marka annaga waxaa noo qorshaysan runtii haddii aanu dalada ku guulaysano guud ahaan puntland inaan gaarsiin doono wacyigelinta h i b-ga dalka puntland weliba wacyigelinta bulshada siisaan intee la eg tahay dadkiina xanuunka la nool aad bay u badantah aada bay u badan tah waayo guryo ugu tagno waxaan ugu tagnaa kaamamka waxaan ugu tagnaa xaafadaha waxaan ugu tagnaa dirkay meel kasta waa gallaa meheradaha qaarkood oo qofka ugu yeera la hadala waxaan halkaa isbaara halkaa taga aroosyada waxaan dadka isaroosana israba waxaan isbaara haddii ka yahay dhalinyarada waxaan isbaara cusbitaalka waa soo tuuminaa dadka in isbaara in rahnaa
oo iska arkaan dadka marka xanuunkaan walahi dhib uma arkaan dadka qofku haddii xanuunka laga helo waa u sasayaa wuu sasayaa wuu urwarayaa waa cabsi baa gelaysaa inuu dhimanayo tii alla inuu tuumi moodayaa war dhiman maysaane waxaan idhahdaa wareer dhiman maysaane tii alla idin dili kartee isbaara oo daawadiina qaata ummadiina kama noqdo shaqo kaa celin maayo haddii leeyahay wax kasta oad qabsanaysid waad qabsan kartaa hadda anigu labaatan iyo dhowr baan qaadanaya habeen xidid wareen ma arag marka dadkoona la noqdo daawada qaataan oo soo galaan oo nagu soo biraan dadka dhumanayo ha yimaadeen kan isbaarayo daawadaas ka tegina qaado nala mid noqo dhaqaale haddaan helo nala mid noqo deeqo kale haddaan helo nala mid noqo shaqadaada waa ka simannahay wax kasta wayna qabsan karraa guryaan dhisan karraa haddii hoteelaan ka shaqaysan karraa dhagax baan jabsan karraa harkhaanaan ka shaqayn karaa wax aanaan qaban karin ma jirto marka wax waliba qof waliba suu niyadiisa gashado wey waxaa jira bulshada xanuunkan inay ka qabaan fajignaan ama sas maxaa uga sheegi lahayd bulshada ka sheekaysan xanuunkaani laguma kala qaado gogol laguma kala qaado cuntada laguma kala qaado adeerka leeyahay dharka laguma kala qaado adeerka leeyahay wada socodka iyo wada sheekaysiga laguma kala qaado kursiyada iyo fadhiga xanuunkan nidaamyo kaloo kusookusoo gudbaa ama bir aan badbaadsanayn hilibdala laga gooyo ama lagugu qalo ama dhiig dhiig gaaray dhacaan dhacaan gaarin baa lagu kala qaadaa gogoldhaafka qofka gogoldhaaf hadduu samey waa qaadaya ila xadku ka gudbaye wuu qaadaya haddii bir aan badbaadsanayn hilibdala laga gooyo ama lagu qalo way qaadaya nabar qofki lahaa haddaan fadho oo aniga dhacaankiisii uu igaaro nabar aan leeyahay waa qaadaya ururkiina kalsooni intee la eg baa ku qabtaan in la aqoonsado oo hay-aduhu ina hoos yimaadaan noqotaan dad la daryeelo oo hela caawimaad si fiican baan ugu kalsoonnahay boqolkiiba boqol waa ku kalsoonnahay ama dowladda ha noqoto ama hay-ada ha noqoto waa ku kalsoonnahay insha alla waana heli doona waana helena waana dadaalayna haddii alla yar